waxa weeye duufaantaasi waxay bilaabantay inay samaysanto labaatanki oktoobar bay ku bilaabantay inay badda indian ocean ka samaysanto dabeed way soo socotay cumaan bay badda carabiyanka ay soo gaadhay ama cumaan cumaanna iminka roobab badan bay kuletay cumaan xeebta oo dhan wado magaalooyinka xeebta ku yaala xagga kale bakistan hindiana roobab badan bay kuleetahayd iminka waxay kusoo aadan tahay ama kusoo jeedaa in socotra jimcaha kowdeeda bisha kowdeeda duleer novembar socotra gasiirada intay ku talmahayd geeska dhagtiisa geeska afrika agtiisa xeebaha soomaalida gaar ahaan boosaasi oo eriyadaasi waxay ku beegan tahay hadduu ilaha idhaa bisha saddexeeda habeenka sabtida oo bishu laba tahay iyo axaadu saddex tahay kala wareegayaan ayay ku beegan tahay carkaasi ku babaasaa dabaylo badanna way wadataa laakiin annaga inta kale ee xeebtan somaliland iyo jabuuti roobaba helayn khatarta waa halka geeskayna aaga xeebtayna boosaasiyo inta kale laakiin ka dambaysayna jabuuti iyo kolkaad eegtoyna somaliland waa roobab xoog lay isku bedelaysa unbaad leedahay ha waa roobabka waa roobab oo caadiya oo waxa weeyaan dabaylama wataan laakiin dabayshii xooga quwadda waxay ku dhacasaa waxaa qaybta geeskaasi kab gardaafiyo laga kab gardaafiyo iyo ku dhacasaa halkaas iyo quwadda ku dhacasaa laakiin inta kale xeebtan uu rusheynaya waa roobka caadiga haween marka waa halkaa tilmaantay waa aaga puntland aaga puntland puntland waa halka sevenka intee soomaalidu tiraa ee geeska weyn waay agaasime bal ka waran duufaankana waxaa la yidhi duufaan kale daba jooga welibana inkastoo quwadariimkasa la sheegay duufaankan soo socda haddana waxaa la yidhi ku kale ka weyn ayaa daba taagan warartaa weeyaan in kani iminka u wadjabay oo xoogii wuxuu ku bilaamahayd xoog buu ku bilaamay oo alla xoog xoogle waxa weeyaan waxaa la oranayay in waxay u bixiyeen bahayd sibar sibar maxay ahaydee puisa u bixiyeen bahayd laakiin kan markii dambe u quwadjabay laakiin ka ka dambeeya waase waxaa laydhaha maaha maaha loo bixiyey oo waxa u bixisay cumaan markaa kaasina uu soo socdaa soo hilinkii kii hore soo maray uu soo maraya ka horena kiyaar balayaao kiyaar waxaa u bixisay maxay ahayd birmani myanmar baa u bixisay saadaasha awada myanmar baa bixisay kiyaar maxay ka dhigan tahay kiyaar waxay ka dhigan tahay waxaa laydhaha maxay ahayd shabeel waa shabeel waa magaca kuwad weye macnii ugeedeeda waa runtii markuu soo dhaaqayay yusuf shabeel kasoo dhaaqay oo aad buu xoog weynaa laakiin iminka waxaa moodaa inuu daciifay oo laakiinse kolley taxadirkuu fiican yahay geeska wuxuu kusoo deegan yahay haduu ilaha yidhaha bisha saddexdeeda waana taxadir la galo waayo dabaylo iyo waxbuu wataa markuu halkaa taabto xeebta wuu qoodjabaya markaa waxaan soo gaaraya somaliland iyo xeebaha geenta jabuuti waxaan soo gaaraya waa daruurihii kasoo go-ay weyn hadhowgii weyn daruurihii kasoo go-ay dufaanka aa daruuri dufaan kasoo go-ay weyn iyagu dee markaa ma roobab caadiya mise waa roobab biyo badan dhigi kara iminka waxaan arkanaa inay roobab caadi yihiin laakiin haddii wax kale soo kordhaan inay soo siin doona dunyada iminka aagan jabuuti oo kale markaad eegto roobab biyo badan dhigaya hadday tahay agaasime waa inay dowladu ka tabaabshaystaa waa sidaa weyn jira toban shir baa isugu nimid qaybta masiibooyinka dabiiciga iyo wasiirka arrimaha gudaha loo yeedhay waxaa ka koobnayn duqa magaalada maxaahiday prefecturka waa la badnaa maxaahiday qaybta debdebiska badbaadada rayidka marka waxaa la isku diyaarinayay haddii duufaantaasi ay keento maxay tahay roob badan oo khatara si loo si dadka loogu gurman lahaa oo la isku diyaarinaya marka jabuuti goorma ku beegantahay xeebaha boosaaso waxaa tidhi habeenkii sabtida iyo axadu kala wareegayaan jabuutina goorma la sugaya iyo agagan somaliland waxa weeyaan ilaa bisha afarteeda waa siinta weeyaan ilaa bisha afarteeda duleedhaa ayaa jabuuti laga yaaba inu soo gaaro jabuuti ilaa bisha afartii soo gaarsa hadduu ilaahidhaa ilaa khara looga dhigay ugu dambayn agaasime duufaankan kale kiyaar kadaba xiga maaha leedhaa saa tilmaantay markii dhoweyd isaga weli khatar inaguma hayo saasa weli khatar naguma hayo oo uu naga dheer yahay laakiin sida ku taagan yahay imika imika wuxuu taagan yahay badan maxaa layahay hindi india ocean ku taagan yahay kor buu soo baxayaa wuxuu soo marayaa hilinkii kii hore soo maray marka waxaa laga yaabaa isna weli ilaa qiyaastii bisha kooiyo tobankeyga oo isna maalin isniina inuu geeska halkaas u taabto